maxkamadda maanta waxay ku saabsaneed laba qaybood qaybta subaxdii hore gelinka hore waxay ku saabsaneed hearing ama dhegaysi dacwo ah in soo xiritaanka la soo xiray inay sax ahayd afartan dhallinyaro iyo inay khalad ahayd marka taas waxay ku dhammaatay maxkamadda ama qaadiga naagta ahayd haweenta ahayd waxay xukuntay in dowladda ay saxsanayd inay soo xirto oo shuruudihii soo xiritaanka ay buuxiyeen oo marka halkaasi waxay ku diiday waxyaalihii ay soo bandhigeen dhinacii difaacayay afarta dhallinyaro qaybta labaad waxay ku saabsanayd oo muhiim ahayd xabsiga in lagu haayo miyaa afarta dhallinyaro intay dacwada ka dhammaanayso mise waa laga sii deen karaa marka waxay ku dhammaatay iyadana in jaaj ama jaajkii ama haweentii qaadiyadda ahayd waxay xukuntay dowladdii u xukuntay mar kale oo ah in xabsiga lagu hayo ay noqonaysaa afarta dhallinyaro ilaa dacwaday ka dhammaanayso dowladda waxay u soo ruraysay dhankooda haddii banaanka ay joogaan waxaa suurtagalaa inay baxaan oo waddanka ay ka cararaan iyo waxay yidhaahdeen haddii banaanka ay joogaan waxaa kaloo suurtagalaa dadka inay dhaawac ama dhib inay gaarsiiyaan ama amniga inay khatar ku noqdaan kays fiicanay soo bandhigeen dhanka difaaca oo waxay yidhaahdeen haddii dad ay dhibi lahaayeen intay joogeen ay dhaawac iyo dhib ay amniga gaarsiin lahaayeen laakiin lama hayo marka aad dhegaysatay sida ay dooda iyo dacwadda u socotay iyo sida loo wiilashan garyaqaanadoodu ay u difaacayeen dembiga lagu soo ogay ma isleedahay dhallinyaradan dembiga lagu eedaynayo wax la difaaci karo uu yahay sida ila muuqato wax la difaaci karo way ila tahay sababtoo ah haddaa aragto keyska gelinkii hore markii oo ay yimaadeen nimankii oo dowladda markay soo bandhigayeen dacwadooda waxay inta badan dacwadooda ku salaysnayd haddaad maqlaysay c h s aa lagu soo celcelinayay waa dad oo jawaasiis ah oo dowladda u shaqaynayay oo la soo adeegsaday oo horkacay dhallinyaradan iyagoo iska dhigaayo inay dhallinyaradaasi isku mabda ay yihiin isku meel ay u wada socdaan marka halkaas waa meesha ay ka qabsadeen waxaa la yidhahdaa government entrapment haddii oo dowladda ay wax ay kuu dhigto adoon diyaar u ahayn inaad samayso aad ficilkii aad samayso ficilka noocaasoo kale markaas dembi kuguma noqonayo waa qaanuunka maraykanka marka dhankaasi waa dhan laga difaaci karo marka loo fiiriyo laakiin mushkiladaa jirta ah kayskan kays oo dhib badan waayo wuxuu ku dhib badan yahay dhinac wuxuu ka taabanayaa freedom of expression oo ah qof inuu xor u yahay wuxuu rabo inuu ku hadlo wuxuu rabo inuu fiirsado wuxuu rabo inuu meel ku dhegsado hadda waxaa lagu haystay social media mid ka mid ah inuu ugu dhegsanaa maalan sheekh canwar cawlaqi oo kale marka dadaa hitler ugu dhegan lagumana tilmaamo inay yihiin naasistayaal marka freedom of expression ayaa halkan taasoo kale ay ku doodi karaan qolada difaaca waa garta xasan haddaan ku weydiiyey marka maanta maxkamadda waxaa isku yimid soomaaliya aad u fara badan oo dhinacyada kala gadusan ee bulshada leh dad badanna waxay ku doodayeen marka la fiiriyo wiilashan sida aad sheegtaba in taariikh hore oo dhibaato aanay lahayn maxaad u malaynaysaa in uu ugu wacnaa dhibkan dhallintan inay gasho ama la soo xiro
dad oo dhallinyaro iyaga la mid ah oo kalaa loo adeegsaday oo iska dhigaayo in fikirkan oo ah in oo isis maaragtay lala garab dagaalamo oo loo baxo oo maaragta oo jihaadka ah rag noocaasoo kalea sabab uu ahaa runtii inay jeel galaan wiilishan dhallinyarada ah marka taasaa la dhihi karaalaakiin ragga ka hor waxaa lagu eedeynaya qaarkood inay isku dayeen inay baxaan in la soo celiyey in mataqaanaa muddo fara badan laga socday kadibna sida ay ku doodayaan qolada dhinaca dowladdu in markaa kadib ayagu dadkan ay u shaqaalaysiiyeen taasina ay keentay inay information iyo warar badan ay sidaasi ku helaan sidaas ku doodayaan iyagu saasay ku doodayaan dhinacaasi waa dhinacaan ku dhahayo kayskan wuu adag yahay sababta wuxuu faraha la gelaya aan ku dhahay meelo kala duwan ee kamid tahay ideology maalan hadda ideology waxaa ka mid oo kale khilaafa alislaamiya muslimiinta o dhan way isku waafaqsan yihin la soo celiyo laakiin qoladan ka dagaalamaysa ciraaq ma tahay qoladii saxda ahayd oo alkhilaaf alislaamiya soo celin lahayd waa dood taagan waay taas dood inay gasho ayay ku habboon tahay marka laakiin dowladda maraykanka markii waddankan aan joogno siyaasiyan ha ka ahaato ama diidmo dadka qaarkood ay diidan tahay ama dana iyada ay ilaashanayso qoladii ay geliso liiska argagixisada qoladaasi ciddii la shaqayso waa dembiile sheekh xasan jaaliyadda soomaaliyeed marka la fiiriyo arrintan syria oo kale ilaa iyo hadda waxaa u xiran marka lagu daro lixdan wiil afartii halkan ku xiran iyo labada sindiga ku xiran iyo labadii hore loo xukumay waa sideed qaarna way baxeen maxaa jaaliyadda la gudban maadaama adigu aad ka mid tahay dadkii communitiga hadday noqon lahayd culimadii hadday noqon lahaydba dadkii communitigu adeegay jaaliyadda waxaa la gudboon oo hadda annagana aan ka shaqaynaynaa task force ay leedahay jaaliyadda inay samaysato task force waxa waaye task force macnaheedu waxa weeyaan guddi howlgal sameynaya howlgalkay sameynaya waxa waaye dhibaatooyinkan oo dhan in lasoo xasriyo maxaa dhibaatana haysata oo dhinac walba ah khaasatan dhinaca dhallinyarada iyo dhinaca arrimahan ku saabsan xajirnimada iyo arrimaha ku saabsan argagixisnimada maxaa run ka ah maxaa siyaasad ah maxaa maaragtay community ahaan aan dhihi karnaa wax waa ka qaban karnaa awooddan intay la eg tahay qaabkii wax loo qaban karaa waxay u baahan tahay community inuu fariisto uu isla hadlo haddii taas aysan dhicin afar afar iyo shan shan ayaa dhallinyaradaas loo xirxiraya markaas meeshaanaan ku ooynaynaa